galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo isniina bisha disembar waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddana dhegaystayaal waxaa wadajir idinku daadihinaya aniga waa sahre ciidlo nuur iyo xuseen barre aadan
waayo fikriye shil gacanteeda usoo galay mudo kacantilaa wakti anaga ku hayno dowladda federaalka maxaan ku rabaa ii sheeg nagala soo xiriirtay waxaa noo sheegay inay jaayiid usoo dirayso ma aha nin meesha tan hadda saas loogu sii hayn karno hataa anigu ma garanayna ma doonayna intaan inuu gacanteeda hataa kusii jiro
taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gobolka gado jenaraal cabbaas ibraahim guray oo nooga warramaya wararkii u dambeeyey ee xaaladda sarkaalkii hore uga tirsanaa ururka al-shabaab oo weli lagu hayo magaalada ceelwaaq goordhow ayaad dhegaysan doontaa walaalla adeegyada bixinayna waxaa sida baabuurtaan calaminaynaa caafimaadkaan calaminaynaa waxaan calaminaynaa guryahaan calaminaynaa waxaan calaminaynaa waxyaabaha ganacsiga oo lasoo rarta lukalka wixii ka baxa iyo wixii soo galaba waxaanu calaminaynaa maraakiibta diyaaradaha hoteelada wadooyinka kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi maxamed guddoomiyaha shirkad cusub oo caymiska oo laga furay magaalada muqdisho waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ciidamada militariga ee soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay wadaan qorshe raashin mucaawimo lagu gaarsiinayo magaalada go'doonsan ee buulabardi sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban waxbarashadii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
madaxa wakaaladda dalka induneisiya u qaabilsan baadigoobka iyo gurmadka ayaa sheegay inay u badan tahay in diyaaraddii la waayey ay ku jirto badda gunteeda bambang sulistio ayaa saxaafadda u sheegay in diyaaraddan oo ahayd nooca loo yaqaano airbus ay rakaab ah taasi oo loo malaynayo inay dhacday baadigoobka diyaaradda ayaa maanta haddana dib loo bilaabay iyadoo ay walaacsan yihiin dadkii qaraabada la ahaa rakaabkii diyaaradda saarnaa waxaana hawsha baadigoobka ka qayb qaadanaya diyaarado iyo maraakiib ka socda dhowr dal oo caalamka ah oo uu maraykanku ka mid yahay
baarlamaanka dalka griiga ayaa markii saddexaad ku guuldaraystay in ay doortaan madaxweyne cusub siyaasiga loo yaqaano stafros dimos oo hore usoo ahaan jiray madaxa midooda yurub oo u qaabilsan arrimaha deegaanka ayaa ku guulaysan waayey in uu xajisto boqol iyo siddeetan cod oo uu u baahnaa codbixintan la ururiyey ayaa muujinaysa in saadaasha loo badinayo ra-iisul wasaarahaasi ra-iisul wasaare antonio samaras oo hogaamiya xisbiga isbahaysiga talada haya
sarkaal rogcadaa ah oo u dhashay dalka south kuuriyada koonfureed ayaa jeediyey in la hakiyo wadahadallada heer wasiir ah oo ay yeelan lahaayeen labada kuuriya si ay wax uga wada xaajoodaan arrimo dhowr ah oo cabashooyin ka taagan yihiin oo ay ka mid yihiin sidii dib laisugu soo celin lahaa qoysas kala hadlaabay dagaalada kuuriyada labada kuuriyo sarkaalkan oo lagu magacaabo rayo kiljai oo ah wasiirka kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa warbaahinta u sheegay maanto isniina inay codsi u direen pyong yang
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington caalamkao dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga internetka ee v o a somaly com haatana gado taliyayaasha ciidamada dowladda ee gobolka gado ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii dowladda soomaaliya ay ugu gacan gelin lahaayeen sakariya ismaaciil xirsi oo ka mid ahaan jiray saraakiisha ugu sarreysa ururka al-shabaab oo sabtidii lagu qabtay magaalada ceelwa sahre cabdi axmed ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay ka wareysatay taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gobolka gado genaraal cabbaas ibraahim guray walaayo fikriye shil gacanteeda usoo galay muddo gacantilaa wakti anaga ku hayno waa tahay marka cid aad kala xiriirteen ama idinkala soo xiriirtay xaalkiisa waxa laga yeelaya ma jirtaa walaayo inta badan dowladda federaalka maxaan ku rabaa ii sheeg nagala soo xiriirtay waxaa noo sheegtay inay jaayiid usoo dirayso gaadiidna ma hayn ilaa waktigan gaadiid dhulka mise gaadiid cirka ah mid cirka ah waa tahay Eh, bal waxaad iiga warantaa cabaas eh, dhinaca kale mudane eh, w- waxaa jiray dowlado horey u doondoonayay eh, zakariye En, kuwaasi iyaga ma jiraan dowlado ka baxsan soomaaliya oo idinka idinla soo xiriiray saraakiil ahaan waa wada jiraan maxaa kula waa jiraan sida maxaa kula dawladda kenya oo kaleeto ciidamada anagu waa wada shaqaynaa balse ilaa weli hadda sakariye anagu baa gacanta ku hayna marka dowladaha idinla soo xiriiray waa kuwa ma aad ii sheegayso
wallaahi waa sida dawladda maxaa kula isha kenya waa wada shaqayna waa wada xiriirnaa meeshii hataa lagu soo qabanayo way joogeen balse hadda anagu baa gacanta ku hayna sakariye weli waayahay ma waxa ay leeyihiin marka nagu soo wareejiya innaga ka dowlad kenya ahaan mise inay idinka ammaankiisa idinla sugaan oo idinla ogaadaan ilaa xad maadaama kenya ay joogaan ceel waaq inta laga dhoofinayo dowladda soomaaliya gacanta loo gelinayo maxay tahay rabitaanka kenya wallaahi waa rabitaan kenya anagu oo gees ah xaqiiqiyin waxba mayna sheegin laakiinse ammaankiisa in maxaa kura ii sheeg ay nala sugto maxaa kura ii sheeg wada shaqayntaas waa mid aga wadhexaysa ana ka wada shaqaynayno waa tahay e, xaalkiisa caafimaad bal iiga waran isaga e, iyo dareenkiisa sida uu yahay wakhtigan caafimaadkiisa boqol kiiba boqol wey aad buu u caafimaad qabaa waa nin dhalinyaro wey aad iyo aad buu u caafimaad qabaa nin hadda dareen maxaa kura ii sheegto waa ka qabana maaha waa tahay dowladda soomaaliya ayaad ii sheegtay inay xiriir idinla soo samaysay gaadiidna aad ka sugaysaan e marka xiriirkaasi ma markii koowaad oo la qabtay baa mise tan iyo wakhtigan weli wuu jiraa oo waad quudareynaysaan inaad u qaadaan xamar wallaahi iyo waxqabadkeeda haddii aan helno maana qabanin laakiin ilaa waktigan baa wax dhaqdhaqaaq aan ka hayn ayada maxaa idin qorshaysan marka idinka saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada ceelwaaq maxaad ka yeelaysaan arrinka zakariya wallaahi oo maxaa kula meesha xaqiiqiyan ma aha nin meesha tan hadda saas loogu sii hayn karno hataa anigu ma garanayna ma doonayn intaan inuu gacantayda hataa kusii jiro balse ka daraalka oo xiriirkaas nala soo sameyn ilaa waktigan wax dhaqdhaqaaq oo maxaa kula aan ka hayno ma jirto marka aragtidii kaleeto ugu ku haboona baa looga tashan doona hadduu aga raalli ka noqdo haddii aan maxaa kula isha aan haynin waktigan aan ku wareejinada marka xaajada adinku ayay idin joogtaa ma hab odayaal dhaqameed iyo dadka deegaanka maadaama eh, sidaad horey u sheegtaba deegaanka uu zakariye ka soo jeedo ayaa loo wajahayaa haddii dhinacii dowladda uu uu xiriirkeeda aada u wanaagsanayn ma- maxaad qabanaysaan oo wejiga xiga uu idiin noqonaya arrinta wallahi taas maxaan ku radaa isha waa ka tashan doonaa sida ay ku dhamaatana insha allah waxaa ku radaa isha waa lala socon doonaa kaasi wuxuu ahaa genaraal cabaas ibraahim gurey oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gobolka gedo saare cabdi axmed ayuu warramay
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda toddobada ilaa siddeedda fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ay v o a sii daynayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aan waxaanaad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
halkaad weli dhegeysta nagala socotaana waa v o a magaalada muqdisho waxaa laga dhisay shirkadii ugu horreysay ee caymiska gaarka ah muddo ka badan labaatan sano shirkadan ayaa lagu magacaabaa first somali takaful anri takaful gudoomiyaha shirkadaasi maxamed cabdi maxamed ayaa haarun macruuf uga warramay adeegyada ay bixinayaan walaala adeegyada bixinayna waxaan sida baabuurtaan cayminaynaa waxaan cayminaynaa haddii baan keeda leeyahay caafimaadkaan cayminaynaa waxaan cayminaynaa guryahaan cayminaynaa waxaan cayminaynaa waxyaabaha ganacsiga oo lasoo rarta lukalka wixii ka baxa iyo wixii soo galaba waxaanu cayminaynaa maraakiibta diyaaradaha hoteelada wadooyinka waa caymis international annaga keliya markaan mihina waxaan ku jirnaa associationka caymiska adduunkaan ku jirnaa waxaan la leenahay xiriir la leenahay wada shaqeyn la leenahay kabaniya adduunka ku yaalla oo kamid tahay ingiriisku kamid yahay maleesiya ka mid tahay masar ka mid tahay shirkadaha qatar ka mid tahay shirkadahaasaa wada shaqeyn naga dhaxaysaa shirkaddu waxay leedahay la taliyaal bay leedahay wadanka joogta markanka ah waxaa u jooga la taliyaal waa gartay kala shaqeeya arrimaha Waa gartay.
caymiska waa gartay waa gartay waxaad ii sheegtaa waxaad iga sheegaysaa marka kaba soo qaad aynu hoos u- usii gallo qofka guri villa ah kule magaalada muqdisho bal caymiska aad gelinaysaan intuu yahay qaabka u dhacayo waxa looga baahan yahay qofka shuruudaha iyo waxaad idinku bixinaysaan ii sheeg
walaale hakaan guri kaa soo qaada example guri sila ah ayaa waxaa ku leedahay magaalada xaas guriga waa la qiimeynayaa guri boqol kun jooga oo example haddaan soo qaado yaa sanadki waxaa lagu qiimeynayaa inaad caymisahaan u gasho sideed boqol sagaal boqol toddoba boqol dhibeed gurigu intuu yahay marka hal mar lacagtaa ma bixinaysid guriga marka caymis waa laba nooc mid waa waa ter bas baa la yidhaahdaa oo waa caymis limit leh midna waa full assurance sidaa la yidhahda sida wadanka aad joogto ama dunida oo isticmaasho wax kasta oo gurigaaga gaara ama koronta ha gaariso ama dabgaca ha gaariso ama alaab ka jabta ha noqoto ama makiinad ka halawdo full assurance baad garaysaa den wax kastoo ka halaaba xaq baa assurance kuu sameeyaan iban tubooyinka biyo hadday ka halaaba xaq baa kuu yeelanta waa lagu sameeyo haddii dad dhexdiisa wax ku gaaraan dadkaas waxaa la tacaawumaya ama wax caawinaya ama dhakhaatiir beeninaya ama isbitaalka kala tacaawumaya qarashka bixinaya assurancyga haddii full assurancy gasho haddii limit assurancy aad gashana qaybtaas aad u gashay ayaa mas-uuliyaddeeda assurancygu qaadaya hadba waa gartay baabuurkana waa sidoo kale dabcan baabuurka waa sidoo kale wixii teer baarti loo yaqaanay ama caymiska daxal loo yahdo oo konsabka ah oo ah sharciga nidaamka dadka in la baro wadooyinka inaya waxay geystaan in laga bixiyo haddii uu rabo inuu full assurance galo waxa ku jira ama waxa saara ama teleefonka mobilka looga xaday ha noqoto ama lacag looga dhaxday ha noqoto ama muraad laga jiri hadduu full assurance galana waa la kabar garaynaya waayo su-aasha meesha ku jirta waxay tahay marka wadamadan maxaan ku idhahdaa nidaamka iyo qaabdowliga iyo adeegyada amniga iyo caafimaadka ay shaq- ay sida wanaagsan u shaqaynayaan haddii khasaarahaasi dhaco ama guriga dab ku dhaco ama dhibaato kale soo gaadho ama baabuurku shil galo yaad idinku ku go'daan si aad u bixisaan caymiskii ku ku jira baabuurka ama gurigu si aad u bixisaan ma waxaad ku go'daan qofka lahaa guriga warbixintu idin siiyo ma midda booliiska mise qiimeyn idinka idin gaara aada iyo aada umahadsan tahay walaale qofku markuu horta gelaya assurancyga wuxuu gelaya heshiis uu assurancyga ku galo qofku markuu cleemkiisa sameeyo waxaa jirta hay-ad qayb kamida waax kamida oo cleemkaas ka shaqeysa oo ay la wadaagto boolisku qayb kamid yahay oo hay-adaha qaabilsan ama qiimeyntaas qaabilsan kamid tahay haddii caafimaad soo galo dad wax ku gaaraan dad caafimaad kamid yahay udeed wax kasta oo la sameeyo waxay leeyihin expert ama qof aqoon u leh oo lagala tashaday leeyihiin qofkaas inuu warbixinta qayb ka qaata ay muhiim tahay sidaas ayay marka shuruucda qof hadalkiis keliya uma be qayb kasta oo wax ka dhax hadday caafimaad tahay niman dhakhaatiir niman guddiga shareecada ah ayaa ka warbixinaya booliskuna mar walba qayb buu kali yahay ama hay-adaha sharcigooda qayb bay keliyihiin hadday guri tahay dhismaha iyo injineerada iyo wixii ay qusayso qayb bay ka yihiin hadday dab tahay qayb bay ka yihiin marka mar walbaba aqoonta iyo guddi farsamo lagama maarno wa- shaqo kastoo la qabanaya dad experta ah ama professional ama aqoonteeda u leh ayaa qayb ka ah waayo su-aasha ugu dambeysa waxaad wax yar taabatay een, maxaan ku idhahdaa caymiska ee, dadka qaar baa maxaan ku idhahdaa fikrada kala duwan ka qabi kara een, waad soo qaaday caymis waafaqsan diinta islaamka inuu yahay bal siduu u waafaqsan yahay iyo waxa uu kaga duwan yahay markay noqoto dhinaca xalaalnimada caymisyadan kale wadamada reer galbeedka bal sharax
walaalow aada iyo aada loo mahadsan horta marka horeysa waxay dadka dunidan marka inta ugu badan hadda waxaa dhaqan galaya bunuugta islaamka ah ama ashuranka islaamka ah wuxuu kaga duwan yahay waxaa weeyaan annaga waxaa diintu qabto ama shareecada islaamka ay qabto yaan fulina waxayse qabanna waxba ka fulinmayno oo dadka kulama dhaqmayno waxaa kale oo jira banu caymisada islaamiga ah waxay qabaan hadda qofka customerka ah ee laga qaado lacagta laga qaado sanadkan oo dhan hadduusan shil geysanin ama dhib geysanin wuxuu helayaa lacagtiisa hadday shaqeyso faaidka lacagtiisu shaqeyso si- si transparency ah oo ogaalo ku helaya oo xisaab celinu ku helayaa haddii ilaahaydanka helaya waxa uu bixinayana marka hore wuxuu uga qayb qaadanaya tacaawun example nin baa baabuur wata baabuurkiisa saddex boqol oo doolar ayuu bixiyey sanadkan laakiin baabuurkii soddon kun buu yuu joogaa soddon kun kuna baabuurka damage buu geystay soddonkii kun iyo soddon kaleba waa laga baxsay lixda kun baa laga baxsay lixda kaa kun waxay ka baxaysaa lacagihii laisku keenay oo tacaawunka qayb kamid oo tabaruc ah ayay ku baxaysaa oo waa waxa islaamiga oo la heshiis lagu yahay in la iscaawino waxaa kaloo soo hartay lacagtiisa wax riba ah ama interest ma korayaan waa heshiis caqdi ah oo la wada galay oo waafaqsan shareecada islaamka
madaxa shirkadda caymiska first somali takaaful maxamed cabdi maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan ciidamo fara badan oo dowladda soomaaliya ay u dirtay degmada jalalaqsi ayaa la sheegay in ay doonayaan inay awood militari ku galbiyaan kolonyadii gaadiid oo sidaa raashin muddo laba bilood ka badan ku xanibnaa magaaladaasi ciidamadan ayaa magaalada muqdisho ka qaaday raashin mucaawino ah oo loogu talagalay dadka ku nool degmada buulaburde ee gobolka hiiraan degmada buulaburde waxaa gacanta ku hayay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo ka socda dalka jabuuti hase ahaatee al-shabaab ayaa ka jirta afarta dhinac meel ku hareereysan taasi oo ay keentay in la gaadhsiin kari waayo kaalmadaasi gargaar raashinkan ganacsiguna raashinka ganacsiguna uu geli waayo wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa qorshahan galbinta raashinka wuxuu ka wareystay genaraal maxamuud maxamed xasan gaafow oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ee gobolkaasi horay baanu howlgal balaaran oo hubiyan ciisan ugu nabeysanay gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe aan isugu furnay ha yeeshee waxa waaye dulgaleelo yaryar ayay waxay ka heleen dhinaca maaragtay bulidika xaggeeda ah taasay markaasay waxay ku soo aruureen didadka dulgeedna koodii dadka ka qaadeen ma garata waa gartay magaaladu toban bilood bay godoon ku jirtaa raashin la gaarsiiyo waxaa ugu dambeysay bishii sebtembar haddaanan qaldaneen raashin aan badnayn oo ciidamada jabuuti iyo kuwa soomaaliya ay kasoo gelbiyeen beledweyne gelbinta kolonyada raashinkan wadaa muddo toddobaatan cisho ah ayay xanibnaayeen maxaa idinka hortaagnaa jenaraale waxa waaye ciidamada howlgallo kaloo kala duwan bay ku jireen wakti badan oo markaa lagu hodiyaa loo waayey ma ahan bikisin ama cabsi laga qabo al-shabaab uma ay xayireyn iyo arrimo muxuu ahay gaadiidka iyo oo aan markaasay toosnayn xaalkiisa ayay u xayiraayeen haatanna waxaan u nimiday inaan muxuu ahay wixii gaadiidka ah ee soco kara anaga aan muxuu ahay waddada u nadiifino nadiifintaas ayaana u wadnaa si humanitarianka iyo magaalada raashinka loo gaarsiiyo adoonta iyo iyo dumarka iyo caruurta maasida ah waayeelkada si loo badbaadiyo awgeed ayay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ciidamada amison ku howlan yihiin inay raashinkaas daabulaan gudbiyaan islamarkaana wadada buula burtayiyo dalasa u dhaxaysa ka nadiifiyaan xubnaha al-shabaab meelahaas horta kasoo taagay waa gartay ciidamada amisom ee midowda africa ma idinkala qayb qaadanayaan galbinta raashinkan ha waa nagala qayb qaadanayaan sida ayagu ay noo sheegeen aadkana saakay aan ka dareennay ilaa xad inay nala soconayaan laakiin annagu waxaan ku talagalnay inaan awoodda ciidanka xooga dalka soomaaliyed awoodiisa isticmaalo laakiin way aqbaleen hadda aakhiritaanki inay nala howlgalaan nala shaqeeyaan waana ku faraxsannahay waayo waa nimana saaxibanaha gurmud noogu yimid genaraal maxamuud haddiiba dadkii noloshoodii ay halis ku jirto oo ay al-shabaab godoomin karaan oo raashin gaarana ay ku xiran tahay un isqabanqaabin aad isqabanqaabisaan muddo oo aad gaarsiisaan si militari oo xooga haysashada ciidamada dowladda iyo amisom ee magaalooyinka sidan oo kale shabaabna ay ugu hareersan yihiin maxay soo kordhinaysaa
wax dhibaataa weyna kama jiraan wadooyinku waa furan yihiin shacabku waa isu socdaa ganacsigu waa socoyaa laakiin baabuurtan waxaa saaran raashin mucaawano ah oo dowladda soomaaliya iyada ay dadkeeda ugu daagday u raadisay adduunkana u weydiisa haddii loo keenana iyada wado raashinkuna sidiisaba la mucaawin lama kala laha ninki baahan oo dham oo ayaa iskale diilaalna waa jibiyaa dadka waa hayaa marka ma ahan macnaha dadku al-shabaab iyo ma ahan dadka baahan baaba laga yaabaa raashinku inuuban gaari karinin oo baahidu badan tahay taasaa lafteedu qayb ka ah ma ahanin in al-shabaab uu dumineed garay karo dadka dowladda soomaaliya ay mas-uulka ka tahay ujabaay ka fadhisa dadka jooga ma jiraa marka qorshe cad oo aad magaalooyinkaasi go'doonka kaga qaadaysaan marka laga reebo inaad raashin galbisaan oo aad eh, xoog ku galbisaan haa waa jiraan waxa waaye waxaan hadda ku joognaa waxay tahay ma ahan raashin galbintii keliya inaan ka nadiifino jalalagsi ilaa buulo budbixinta u dhaxaysa al-shabaabka muxuu ahaye hudadka iyo bacadada jooga oo lagu tilmaamayo toban tobanka iyo konton kontonka iyo boqol boqolka iyo isu arcaruurinayo meelaha ayna ka qanimaystaan raba kuwaas ayaa laga nadiifinayaa si muxuu ahayeyto ay magaalada ay isugu furanta dalka soomaaliya horeyaan isugu furnay laakiin ganaalay isku soo arcaruuriyeen marka gaari badan laga soo dhexiyey ugu ugu dambayntii eh, jenaraal maxamuud waxaa laydinku dhaliilaa inaad waddooyinka isu furtaan in ciidamo ahaan ay idiin fududahay laakiin sidii waddada ammaankeeda loo sugi lahaa oo magaalooyinka inta u dhexaysa loo joogi lahaa ama saldhigyo looga samaysan lahaa ay idinku adag tahay waxba naguma adka waa dejinaynaa ciidamo waana ka suuro gelinaynaa in goob kasta oo al-shabaab hunguraynaya aan ciidan dejino laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego dadku muddo dheer ayay muxuu ahayaa la marin habaabinayay ilmaha yaryar baa lasoo haleeyey lasoo dumiyo la dhibaateeyey marka waxaasoo fufaaya ayaan muxuu ahayay lasii kusubayna intana ku daaraynaa intaan ka kelin garaynayno dee waxawaaye hal maalin iyo hal bil iyo hal sanad midna wax walba kelina kuma noqonayaan laakiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa nadiif waaye maanta wadada jenaraal maxamed maxamuud xasan qaafow oo u waramayey maxamed colaad xasan
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxa gurmudka deg dega ee dalka indonesiya ee baaraya diyaaradaha diyaaradda la laayahay ee air asia ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in diyaaraddaasi ay taallo badda salkeeda bambang solistio ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada jakarta ee caasimadda indonesiya in diyaaradda oo nooceedu ahaa airbus saddex boqol iyo labaatan ayna la socdeen boqol iyo laba iyo lixdan qof loo badinayo inay axaddii ku dhacday badda gacanka java ee dalka indonesiya caashe ibraahim aadan ayaa arrimahaasi waxay ka wareysatay ibraahim abikar nuur oo hore uga soo shaqeeyey shirkadda diyaaradaha ee soomaaliya
tan horta waa indonesian airline tii horena malesian bay ahayd waa isla zonkii tan way ka duwan tahay tii hore tii hore waa phenomena ku cusub adduunkay ahayd waxyaabo badan oo loo aaneynayo baylatada ayaa jira taasi hataa waxaa jira jokes ama muxuu ahay laga sameeyey oo ah war diyaaradda lama waaye muxuu ahay waa la afduray oo waddan sharci la-aana sidii soomaaliya oo kale la geeyo maaragtay maysal rarinjiga inta laga bedelo maaragtay dib loo iibiyo laakiin tan way ka duwnayd indonesian flight eight five zero one call signkeeda ahaa tan badanaa waxaa loo aaneynaya ilaa hadda inkastoo si rasmi aanan loo ogeyn cilad hawada ah hawada ayaa aada iyo aada u xumayd bilotka marka wuxuu codsaday inuu maaragtay kor kaco uu dul maro hawadaasi thunderstormka thunderstormka wuxuu wataa bayl roobaab mararka qaarkood baraf marka baylotada badanaa inay dul maraan ayay codsadaan haddii ay dulmari karinna inay dhinac maraan dhinac mariddaa marka shidaal badan inay cunto iyo safarku kugu dheeraadiyo waxbaa maaragtay soo baxa marka bilotka wuxuu codsaday inuu kor u kaco kor marka ad u kacdana speedka diyaaradda ama orodka diyaaradda ayaa yaraanaya wararka hadda ugu dambeeyay waxay ahayd speedka diyaaradda inuu maaragtay kusoo ururay boqol iyo shan nautical mile oo aada ugu hooseysa diyaaradda noocaas ah marka waxaa dhici karta inay waxa la yidhahdo stool gashay oo orodka inta ka dhamaada markaa gadaal gadaal ay usoo dhacday ayaa tan xoogaa ilaa hadda hypothesis ka socda uu yahay khadka diyaaradaha ay maraan inta aan la bixin een, diyaaraduhu ma sahmiyaan miyaa mise diyaaraduhu khadka ay yaqaanaan unbay maraan waa markaas iyo wixii ka qabsada maya aad iyo aad baa loo sahmiyaa markaad intaadan bixin oo duulimaadkaadan samayn waxaad samaynaysaa waxa la yidhahda flight plan flight plankaasi macnaha waa maaragtay balaankii meesha aad duulimaadka aad ku marayso waxyaabaha aad jeegaraynaysa marka waxaa kamid ah muxuu ahay haddii buuran jiraan oo kale dherarkaaga inaad maaragta aada cabirito waxaa kaloo jira muxuu ahay hawada markaa sida ay tahay meesha en en en waxyaaba noocaasa marka kulli loo baahan yahay bailotka marka hore inuu sii ogaado shidaalka uu ku talagalayo marka eh, xataa maaragtay meesha uu socdo intuu noqonayo culayska uu qaadayo marka flight plankaas ayaa la sameeyaa hawada markii aad eh, socotana dee diyaaradda waxaa saaran muxuu ahay weather radar oo loogu talagalay hawadaas laftiisa inuu kuu sheego marka sida aan sheegay tan weli waxaa loo aaneynayaa dhinaca hawada inay tahay laakiin tii hore waxay ahayd phenomen adduunka ku cusub oo aanan la maqal diyaarad en, cusub oo casri ah oo maaragtay boing seven seven seven tanna waxay ahayd airbus three twenty ayay ahayd laakiin taas waa diyaarad weyn oo maaragtay boing seven seven seven oo casri ah in total la waayo dabayl ahaan zoonkaasi waxaa ka dhaca dabaylaha loo yaqaano mansuunka oo anaga lafteena xataa soomaaliya aan dhahan istakfurlow oo kale oo mararka qaarkood badaha la xiro laakiin en, sida aan hadda sheegay flight planka haddii la sameeyo waa lasii ogyahay mansuunkaasi iyo cilladihiisa iyo meelaha dabaylaha iyo stormka uu ka dhacay marka bailotada inay ka fogaadeen ay ahayd waa tahay marka maxaa ugu wacan marka in la waayaba inta badan diyaaradaha marka ay dhacaan amaba shil uu helo inta badan waa laga daba tagaa waa la raadiyaa meel unbaa laga soo ogaadaa oo waxaa la yidhahdaa sanduuqa madoow ayaa la helaa oo lagu ogaadaa cilada diyaaradda qabsatay in la waayo marka maxaa keeni karaa waa waa wax cusub weeyaan sidaan sheegay phenomena tii hore en, oo diyaarad weyn oo intaa la eg seven seven three seven macnaha seven seven seven point waa diyaarad aad iyo aad u weyn adiga reportaska ugu dambeeya wuxuu ahay un maaragta badda inay maaragtay ku dhaceen oo maaragtay aysan marka badda hoosteeda inta quuseen meel jabala ee buure ay galeen laakiin waxyaabaa lala yaabaya sidaad sheegto waa sax walaal en iyadoo la isticmaalayo satellite iyo dee hawada korena laga baarayo at the same time maraakiibta ay isticmaalayso sonar oo asagana badda gudaheeda maaragta sahanka ku sameeya intaasoo maraakiib intaasoo diyaaradood in maaragta ay waayaan oo ilaa hadda la la-yahay muddo sanad diyaaraddii hore waxay noqotay phenomen adduunka ku cusub oo ilaa hadda en, aviation industry-ga ay baaritaan ku jiraan oo qalabyo casri la develop develop garaynayo si looga hortago ama loo ogaado xataa maaragtay sababta ay ku dhacday arrintaasi ilaa hadda in la waayo tan weli way cusub tahay eh, maalinta saddexaad unbaa la marayaa zoonkii ay maaragtay maraysa diyaaradda marka ugu dambeysa pilotka u codsaday inuu dul maro hawada uu uu ka bedesho joogii uu ku socday oo joog kale sare inuu qaato waa la ogyahay laakiin shalay xoogaa waxaa loo hakiyey dabaylihii iyo du- de- maaragtay roobabkii iyo wixii maraakiibtii iyo diyaaradii xoogaa way hakiyeen maanta un baa si fiican dib loo bilaabay baaritaanka tan marka waxaan ku rajaynaya waxaan rajaynaya in eh, haddii wax kale aysan dhicin raaqdeeda in la heli doono inkastoo saaki aan maqlayay dowladda indonesia way ka rajo dhigtay dad nool inay maaragtay hesho laakiin at least in la helo muxuu ahay diyaaradda burburkeeda iyo meydadka ibraahim abikar nuur oo hore uga tirsanaa shirkadii diyaaradda ee soomaaliya waxaanu khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa v o a
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington idaacaddii galabnimo ayaad dhegaysanaysaan waana isniin sagaal iyo labaatanka bisha disembar labada kun iyo afar iyo tobanka qaybaha inooga hadhay idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijka waxbarashada iyo weliba ciyaarihii marka horese wararkii caalamka oo kooban
madaxa wakaaladda dalka induneisiya u qaabilsan baadigoobka iyo gurmadka ayaa sheegay inay u badan tahay in diyaaradii la waayey ay ku jirto badda gunteeda bambang solistio ayaa saxaafadda u sheegay in diyaaradan nooceedu ahaa airbus ay rakaaba taasoo loo malaynayo inay dhacday axadii baadigoobka diyaaradda ayaa maanta haddana dib loo bilaabay iyadoo ay walaacsan yihiin dadkii qaraabada la ahaa rakaabkii diyaaradda saarnaa waxaana hawsha baadigoobka ka qayb qaadanaya diyaarado iyo maraakiib ka socda dhowr dal oo caalamka ah oo uu maraykanku ka mid yahay
baarlamaanka dalka greega ayaa markii saddexaad ku guuldaraystay inay madaxweyne soo doortaan waxaana taasi keenaysaa in sida sharciga dalkaasi dhigayo in doorashadaasi aan xilligeedii la gaadhin la qabto arrintan ayaa walaac badan ku haysa beesha caalamka gaar ahaana midowda yurub iyo sanduuqa lacagta adduunka oo iyagu dusha kala socda barnaamijka badbaadada dhaqaalaha liita ee dalka greega doorashadan ayaa haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa in ay ku soo baxaan xisbiga mayilka adag ee midigta fog ee loo yaqaano zairiza xisbigan ayaa laga cabsi qabaa in uu wax ka bedelo amaba uu ka baxo heshiisyadii deynta lagu siiyey greega iyo siyaasadii gunti isku-goojiska ee shacabka dalkaasi aanay jeclaysan
sarkaal rugcaddaa ah oo u dhashay kuuriyada koonfureed ayaa soo jeediyey in la hakiyo wadahadallo heer wasiir ah oo ay yeelan lahaayeen labada kuuriyo si ay uga wada xaajoodaan arrimo dhowr ah oo cabashooyin ka taagan yihiin oo ay ka mid yihiin sidii dib laysugu soo celin lahaa qoysaskii ku kala hadlaabay dagaaladii kuuriyooyinka sarkaalkan oo lagu magacaabo riyu kiljai oo ah wasiirka kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa warbaahinta u sheegay maantoo isniin ah inay codsi u direen byong yang
wararkaasi iyo warbixinahaasina waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban mukhtaar maxamed cantoosh ayaa soo diyaariyey
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban mas-uuliyiinta maamulka jubba iyo kan koonfur galbeed soomaaliya ayaa wadahadallo wuxuu uga socdaa magaalada kismaayo xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa wadahadallada ka socda magaalada kismaayo ee u socda labada maamul ee jubba iyo koonfur galbeed maxaa laga filan karaa waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya idris cabdidakhtar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada baydhabo ku sugan iyo maxamed macalin aadan oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta maamulka koonfur galbeed wax ka soo dhisay waxaa hadalka ku hormaray idris cabdidakhtar wax haba yaraatee oo meeshaas ka imaanayo ma jirto shacabkiiba ma la fiirinayo ummadda meeshay isku raacsan tahay la rabaa in la raaco ma aha in ay beesha caalamka iyo igada ayagaa wata barnaamijyadan oo la kala gogoynayo soomaali soomaali sideedaba waxa waaye shanta soomaaliya ahaan jirtay laba horaa loo gooyey saddex horaa loo gooyey midii kale waa lagu daray waa goboladan somalilan afar waa baxday afartii soo harta ee halkii xabo oo soo haray oo koonfurta soomaaliya afar maamul goboleed loo goynaya waa arrin aan habbooneyn waay ay wataan dowladaha dariska ah iyo beesha caalamkaa soomaali ma kala go'ayso soomaali in laisku keenaa la rabaa shanteedii ma aha in la kala gogooyo afar horaaba loo gooyey midii harta hadda waxaa loo kala gogooyey afar maamul goboleed marka aniga dhinacan kismaayo hadda waxaa ka socdo oo ay laleeyahay maamulada jubbaland iyo koonfur galbeeda ku shiraayo waxa ka soo baxayo male annaga arrintaas haddaan nahay shacabka codkooda aan ku hadlay ama aqoonyahanada aan ku hadlay waa ka soo horjeednaa
haye maxamed macalin bismillaahi raxmaan raxiim anigi waxaan qabaa in wax ka soo baxaayo barkee wadahadal haddaan la wada hadlin wax faa'iida oo imaanaysa male wadahadalka wax ka imaanayo barkee labada qof haddayba isfahamsan yihiin oo ay isfahmi karaan internationalna ma u baahan hebelna ma u baahan labadooduba hadday isfahmi karaan labadooduba laba hogaamiye waaye maamul goboleedka koonfur galbeed dhismihiisii rabitaanka shacabka iyo siyaasiyiinta aa lagu dhisay ma ahayn xoog ma ahayn dagaal ma ahayn xabadna kuma dhicin yacnii haddana labadooda laba soomaaliyeed waaye laba hoggaan waaye laba maamul goboleed oo deris ah waaye laba madaxweyne waaye waana deris waana dadkii waa dad wada dhashay oo isku deegaan ah danadooda waa ka wada hadli karaan waana dhammaysan karaan aniga umaar waa tahay idriis maxaa diiday inay danahooda ka wada hadlaan labada hogaamiye ee ku shiraya magaalada kismaayo dano laga wada hadlaayo dano kale maba jiro meeshan wadankan maba kala go'ayba ummaddan in la kala gogooyo koonfurtaana afar maamul goboleed loo kala goynaya jubbaland ee koonfur galbeed hiiranland galmuduga lagu leeyahay waxa waaye ummadii oo midaysneed oo hal ahayd shacabkii ayaa la kala goynaya waa arrimo ay ka dambeeyaan waa dowlada shisheeye marka arrintaasaan ma diidanahay aniga hadda shirkan hadda la sheegayan waxba kama soo baxayaan ummadda midnimadeeda hala raadiyo midnimaday ku fiican tahay dadkan in la kala gooyo maaha waa ninka rabdhuur ee ceelber dedegan waxaa la rabaa inuu tago afmadow uu tagaa la rabaa maxaa la leeyahay gobollada dhexe uu tagaa la rabaa inay dadkan isku furnaadaan haddii la dhaha sohdimaa loo kala sameynaa ama maamul goboleedaa loo kala sameynaa cid cid ugu dibi karta ma leh qolo walbaba canshuuray dadkii kusoo dallacaysaa qof xataa deegaankiisii tegi kara oo asaga markii hore uu ka soo jeedi male waxaa la leeyahay baasaboorey kala samaysan karaan xaduudiyey kala samaysan karaan ummaddan kala go'a ma leh geeljiraha ka soo baxa rabdhuur ama ceelberde ama yeed waa inuu tagaa afmadow ilaa qooqaani ilaa kudhaa uu tagaa waay ummaddan waa isku furneed saasayna raalli ka ahaayeen ay isku fiicnaayeen ay isku dhex maraayeen haddii hadda la kala gooyo maamul goboleedyo loo kala gooyo koonfurtii soo hartay afar maamulood loo geeyo aniga arrintaasaan ka soo horjeedaa shirkan waxba kama soo baxa waa tahay idriis waa mahadsan tahay maxamed macalin saaxiibka idriis wuxuu aaminsan yahay inaysan xilligan habboonayn in la kala gogooyo gobollada dalka oo maamul goboleedyo loo kala sameeyo marka arrintaasi aragtaa saaxiibkay waxuu ka soo horjeedaa horta saan u jeeda federaalka oo soomaaliya ka socdo soomaaliya ma kala go'ayso federaal waaye dhulku waa isku furan yahay naba meeshuu rabo mari karaa waxa la kala goynaya waa maamul maamulna awal baa kala gonaa gobolkan maamulkiis gobolkaana uma xabnaay gedo saas ahayd bokoolna saas dhulkii soodan oo la kala gooyay ninkan ma gudbi karo kanna ma gudbi karo ma taalla meesha meesha waxaa taalla maamul goboleed maamul goboleed oo dowladda dhexe oo hoostagaaya oo federaal system ma ahan waxa la isku diidan yahay dhulaa la kala gooyey iyo dadaa la kala gooyey iyo barnaamijkaas waxaan soo dhaafnay hal sano ka horaan soo dhaafnay wax la kala goynaya ma jirto dadkaas kismaayo degan iyo kan baydhabo degan iyo kan ceelbar degan dadka oo hooldhaqata oo shacabka waa isku furanya meesha rabo aadi karaan waxa la kala gooyey maamulada iyo siday isku raaci karaan labada maamulna hadday isfahmaan wax dhibaato ka imaanaya male laba soomaali meel hadday gasha oo wada hadlaan si nabad ay u wada hadlaan waxooda waa kala qaadan karaan wax burbulaam ah oo meesha ka taagan male waa tahay maxamed macalin waan ku soo laabanaynaa idriis maxaad ku diidaysaa in la wada hadlo maamulada hadda la dhisaaba maamulo qaldan ah soomaalida waxaa waaye shacbiyan ayada kama dambayso siyaasiyanna ayaga kama imaanin fikirkan waa fikir kor laga keeni waayo oo dowlada shisheeye ay keeneen markaan fikir la keenay oo ummaddii lagu beerayo oo la kala goynayo hadda maamulaha la kala gooyay hadii lagu dhaha qabiilaha la kala gooyey waayo yaa soomaalida qabiil qabiil loo jarayo waxaa waaye soomaalida la rabaa in laga dhigo hadda koonfurtan kilin laga dhigo oo meel lagu daro waa ku talagal hadda kahor waa gumaysigaa kala gooyey shantii soomaaliya isla jirtay qayb jabuutiyaan faransa la siiyey qayb waxaa la siiyey etoobiya la siiyey qayb kenya la siiyey qaybna somalilan waaye tan hadda ay gooni ahaan ay shacbiyan ayaga ay waa go'on ile waa koonfurtii soo hartay hadda afar maamul goboleed loo kala goynaya aniga arrimahaas dhanaa ma kasoo horjeedaaba meeshaanna arrin ay ka timid waxaa la rabaa marka hore dad inay isfahmaan dadkan haddaba soomaalida waa isdhexmartaa laakiin hadduu meeshii maamul goboleedu imaado qolo walba waxay ku xisaabtamaysaa xuduudkeedii inay maxaa laleeyahay xirato ay u samayso sharci gooni ah soomaalidan ma kala go'ayso aniga fikirkaasaan ka soo horjeedaa maamul goboleedyadanna waa ma kow hadda soomaaliya waxaa loo bilaabayaa dagaal sokeey waay ma arrin fiican ma ah maxamed macalin ma aaminsan tahay maamul goboleedyada inay keeni karaan caqabad iyo dadka inay isku socon waayaan ma qabo federaal in la helo ay dalabkayn ahayd ilaahay wakhtigeeda waana gaarsiiyey waana gaarnay federaal markee soomaali waxay isku dishay ayadoo wadajir ah soomaali waxay u kala baxday hogaan hogaan nooc walba waa la gaaray soomaali waxaa u dan ah in federaal ay yeelato oo shacabkas dhexmaro laakiinse maamuladooda oo la kala xakiyo oo saas ay ku wada noordaan oo wixii oo dadka intana way degan yahin aggana way degan yahin aniga ugaaskayga oo dhabtaa wuxuu degan yahay kismaayo uu degan yahay maanta dhibna kuma haya beertiisa iyo gurigiisna cid haysata male ugaaskayga oo dhabka oo deegaankayga baardheeran deganahay waxaan deganahay kismaayan deganahay waxaan deganahay saakowan deganahay waxaan deganahay bu'aalan deganahay cid beertayda iyo gurigayga ugu haysta male maamulna qaybtaan ka leeyahay waa ka qaadan karaa wax dhibaataan ugu haysta male cid cid gumaysan kartana male soomaali waxay isku soo dishay qabiil wax la kala qaatayna ilaa hadda uma jeedno wax la kala qaatay oo la kala faa'iiday oo maanta aan u jeedno male wax kala go'ayna male federaal federaalkan wuxuu ahay dalabkayna dad badanaa nooga dhintay federaalkan raadintiisa waana ogolnahay federaalka inaan qaadana soomaali ma kala go-in maamul goboleed federaalka hadda aad sheegaysid xataa tusaale ahaan oo federaalka aad leedahay federaal micnaheeda horta dadka ma fahamsanaba dadkii hadda federaal samaystay oo oo isu yimid oo koonfurta galbeed dhan dadkii deganaa baydhow ay ku shireen maamul goboleed oo lix gobol ay samaysteen waa midnimo waaye koonfurtii dhan maxaa leeyahay dadkii wada deganaa waaye waa federaalka aad sheegaysid waaye maxaa loo burburiyey haddii aad leedahay federaal aad jiro federaalka naftirkiisa siduu u jira xataa loo- macnaha waxa waye waa waa waa lagula dagaalamayaa dagaalkaasaa socda ummaddan xataa koonfur galbeed aad leedahay la kala gooyin doonaa mustaqbalka awal waxa waaye hadda halkii hare oo koonfurta waa la kala gooyey afaraa loo kala gooyey afartii loo kala gooyaa si haddana waxa waaye afar kalaa la kala gooynayaa tan hadda la wadana saas waaye dadka haddii federaalkooda xataa loo dhaafi lahaa waa fiicnaan laheeda madownuunoo la iska dhaafi lahaa arrintiisii oo lixda gobol oo dadka isu yimid oo koonfurta ka yimid arrintoodaa la tixgelin lahaa maxamed macalin rabitaanka shacabka in la tixgeliya soo ma ahayn maamul goboleedkaas oo lixda gobol fadhida u ahaay degmada baydhabo ma dhaafsaneen lix gobolna degmada baydhabo ma ahan in annaga aan isku dilna degmadan baydhabo dhexdeedana suurtagal ma aheen ilaahayna waa naga soo badbaadiyey ilaahayna waa naga bixiyey hadda maamul oo rabitaanka shacabka oo dowladda kumeelgaarka oo internationaalka oo caalamka ogol ayaa dhismay oo hogaamiye ay leedahay oo siyaasi ay leedahay oo rugcadaa oo ka bixi karo oo hooshan keeni kara ayaana loo doortay macnaha dowladda hadda dowladda rabitaankan shacbigan wixii lahayn asaa keenaya waana laga raba waana keenaya hadda dowladda aad leedahay ama maxaa lalahay beesha caalamka aad leedahay ummaddan waxay u qabteen waddada hadda dheer baydhabo lay fiiri waxa waa waa burbursan tahay magaaladii caafimaad ahaan dadkii caafimaad ayagaa isku tashado cisbitaallay furteen Ee, waxbarasho ahaan dugsi hadda baydhabo soddon dugsi saraa ku taallo waxaa ku taalla afar jaamacadoodaa ku taalla waxaa ku taalla macadyo badanaa ku yaalla shacabkaa samaystay korontadii ayaa gashtay biyihii ayaa gashtay shacabka waxa waaye ummaddan waxba uma qabanina maxaad maxaa lalahay mas-uuliyiin aad kor ugu keenaysaa ummadda marka hore wax u qabo markaad wax u qabatid ee la arko markaas haa laakiin beesha caalamka ay taageersanaa leedahay beesha caalamka maxay tahay soomaali waagii ay soomaali ahayd waa ogeyd maxaa lalahay awooddeeda meeshay joogta haddana awooddeeda waa arkaysaa
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyey idriis cabdidakhtar iyo maxamed macalin aadan tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo doodaasi gaaban inala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhowataan barnaamijkii waxbarashada waa kan xasan kaafi qoyste oo inala socodsiiya
shanta tiir islaam waa jiritaanka eebbahey igmad maxamed keeni hoogada salaa kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa ilaa lix boqol iyo toddobaatan arday oo mar qura ka qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda balaasma waxaana munaasabad ardaydan shahaadooyin lagu guddoonsiinayey oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo qaybo ka mida mas-uuliyiinta jaamacadaha muqdisho lagu qabtay xarunta jaamacaddaasi waxaana gebagabadii xafladda guddoomiyaha jaamacadda balaasma xasan maxamed xasan uu v o a uga warramay tirada ardayda qalinjabisay iyo kuliyadaha ay ka aflaxeen waxaa xafladda ku qalinjabiyey arday oo isugu jira arday heerka qaadanaya digriga koowaad ee bajular digriga heerka jaamacadeed iyo arday qaadanaya dibloma arday ayaa qaatay digriga ardayna waxay qaateen dibloma ayay qaateen oo takhasusaad kala duwana ardayda digriga waxay ka koobnaayeen takhasusaad dalka qaarkood ka cusub sida injineeradii ugu horeeyey ee bajular digri dalkeena ku qaatay dhakhaatiir ugu horeeyey oo loo yaqaano clinical medicine waxaa kaloo ka mid ahaa arday dhammaysatay ee takhasuska public healthiga oo shaqaalaha caafimaad hogaankooda ah iyo waxaa jiray kuliyado kale oo la mid ah oo aad u badan sida kuliyadda computer scienceska kuliyadaha businesska oo ardayda ay ku dhex sameeyeen takhasusaad hoosaad kale ah hrmka waxaa la yaqaano oo ah maamulisa xooga shaqada iyo shaqaalaha nasiib wanaag boqol iyo shan arday ayay ahayn ardayda ka socotay gobolada oo takhasuska yacni ku qalin jabiya xafladdan labada waxayna xoogooda ka yimaadeen labada xarun goboleed ee jaamacadda marka iyo beledweyne xarunta balasma beledweyne waxaana ardayda ay dhammaayeen boqol iyo shan arday nasiib wanaag afar sano kadib waxaa noo suurta gashay inay dadkaa noo qalin jabiyaan ardayda dhammaysatay qaybaha kala duwan ee ay jaamacadda balaasma ka kooban tahay ayaa waxaa ka mid ah shamse cabdulaahi samatar oo ah gabadha qura ee ka qalinjabisay kuliyadda injineerinka qaybteeda isgaarsiinta oo intii kale ee ka aflaxday ay wiilal ahaayeen waxaana ay shamse ka warbixisay guusha ay gaartay iyo culayska ay kala kulantay bulshada muddadii ay dhiganaysay kuliyadaasi waxaan ka qalijabiyey kuliyadda telecommunication engineering technology ee jaamacadda balasma wallaahi qalinjabintayda aadaan ugu faraxsanahay waa dareemi kartaa qof digrii qaatay markii ugu horreysay ay tahay meesha farxaddiisu ay gaarayso marka aniga waxaan leeyahay farxaddayda aaday u wanaagsan tahay waxaan jeclahay soomaalida inaan la qaybsado inaan ahay inay ku farxaan inaan ahay kuliyaddii koowaad ee soomaaliya ka baxday oo telecommunication engineering ah weliba ani saameyn gaar ah waxay iisii leedahay inaan ahay gabadhii koowaad ee soomaaliya engineering uga baxday oo sida jaamacadda ay ii sheegeen in aan la haynin gabar kuliyad telecommunication engineering ah gabar ka baxday hadda ka hor midaas aniga waxay igu leedahay saameyn gaar ah kuliyaddan waa kuliyad xoogaa difficulty ah markii loo fiiriyo mathematics iyo waxyaabo gaar ah oo gabdhaha ku adag marka aniga waxaan kala soo kulmay challenge badan bulshada dhexdeeda waxay ku leeyihiin dadka baalamiyaa koraysaa taalamiyaa dhisaysaa see u dhigatay marka qaar waxaa laga yaabaa xisaabaadka imtixaanaadka markaan ku jiray in confuse oo igu dhaco ama xisaab badan aan kasoo shaqeeyo markii aan ahay simister for waxay ahayd markii iigu darneed qof kastoo yaqaana u isoo wacayo wuxuuna ii sheegaya kuliyadan inay tahay kuliyad aysan gabdhuhu dhigan maxaa ku geeyay inaad telecommunication barato marka aniga midaas aaday igu adkeed meel aan ka laabtana maana joogin waxaan ahay mar laba sano iisoo dhammaatay marka heer waxaan gaaray aan raadiyo dad maxay hato ila taliya shamse cabdulaahi ayaa sheegtay inay ku sigatay inay joojiso howlaheeda waxbarasho kadib markii ay ku adkaatay kuliyadda injineerinka qaybteeda isgaarsiinta hase ahaatee waxa ay qirtay inay ku badbaaday talooyin ay ka heshay maamulka jaamacadda balaasma marka qofka aan si fiican qofka ii caawiyo hadda aan xasuusan karo waxaa ka mid ahay guddoomiyaha jaamacadda kheyr allaha siiyo iyo waxaa ka mid ahay injineer goodir oo markaas ahay dhiinkeena kuliyadda oo hadda ah xildhibaan waa u tegey markaas wax fiis ka fadhiya waxaan dhahay aniga waxaan rabaa jaamacadda inaan isku joojiyo qaybtan oo meeshan aan ku xiro markaas wuxuu yiri maxaan dhacay sabab waxaan dhahay aniga baalama kori karo mana samayn karo ma dhisi karo maxay ahayd meel dheer inaan koro ma rabo markaas wuxuu yiri technician qof ah ma tihid macna wuu ii sharxay in badan markii dambe waxaa la gaaray timekii oo aan qaadan lahayn baractiska waxaana la geeyey shirkadda nation oo uga mahad celinayo tababarkii lixda bilood aan kusoo qaatay wuxuu ii geeyey marka injineerkii markaas tababarkan siinayay wuxuu ii geeyey injineer fadhiya xafiiskiisa oo qof aeroboorka ka samaynaya anoo jooga soobe qof aeroboorka ka samaynaya ee dish saaraya uu hagaayo oo dhahayo afartan iyo shan digrii saar inta uu wareeji digriga uu kaa khaldan yahay halku dar halka dhin markaasaan waxaan ogaada waxa inay yihiin wax oo software lagu shaqaynayo wax aad u sahlan ay yihiin marka kuliyadayda aad aan ugu faraxsanahay waxaan isleeyahay waa kuliyad fiican maadaama tiknolojiga hadda soomaaliya ay la qabsanayso barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo
waa hagaag xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi waxbarashada inala socotinaya halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana waa ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tababare morinio oo ku andacooday inuu jiro olole ka dhana kooxdiisa chelsea suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo khamiista furmaya ee ciyaartooyda lagu tartamayo helistooda iyo qodobo kale aanse ku bilaabe e waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya si xiise leh uga socda ciyaaraha heerka koowaad ee horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya kooxaha heegan iyo horseed ayaa min laba kulan ciyaaray iyadoo kooxaha kale ay min hal kulan oo keliya ciyaareen heegan ayaa dhammaanba labadii kulan ee ciyaartay guul ku damaashaaday lix dhibcood ayayna hoggaanka horyaalka haatan ku hoggaaminaysaa isu geynna kooxda heegan labada kulan ee u ciyaartay waxay dhalisay lix gool kooxda horseed oo iyaduna laba kulan ciyaartay ayaa labada marba laga badiyey oo dhibic eber baa uga qoran kooxaha kale ee weli aan eberta ka guulin waxaa ka mid a jenio dekadda iyo safana walow ay min hal kulan oo keliya ciyaareen haatanna dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa kulankii xalay la ciyaartay kooxda southampton ee bareejada ku dhammaaday waxay natiijadiisu u cuntami weysay macallinka kooxdaasi ee hose marino waxa uuna dhaleeceyn xooggan dusha uga tuuray garsooraha ciyaarta oo uu sheegay in qaabka u dhexdhexaadinaya ciyaartii xalay ay saameyn ku yeesheen waxa uu ugu yeeray olole ka dhana kooxdiisa oo iska kaashanayaan kooxaha kale iyo warbaahinta dalka ingiriiska mourinho waxa uu xusay in macallimiinta qaar iyo warbaahintu ay malaha ka xun yihiin guulaha kooxdiisa dabadeedna ay bilaabeen inay ciyaartooydiisa ku eedeeyaan inay yihiin rigoore gaadiyaal xerada ganaaxa isku dhex tuura iyadoon la taaban waxuuna mariinhu sheegay intaa ay ku waayeen rigoorayaal rasmi ah waxuuna tusaale u soo qaatay kulankii xalay oo rigoore laga diiday ciyaaryahan fabrigas oo xerada ganaaxa lagu dhex lagday welibana loo taagay calaamada jaallaha iyadoo garsooruhu arkay inuu istuuray iyadoo aan cidina taaban si rigoore beenaad loogu dhigo murin waxa uu isweydiiyey waxa uu macallin kooxeed kulan kasta kadib uga hadlo kooxdiisa chelsea isagoo macallinkaasi uu leeyahay ciyaartooyda chelsea xerada ganaaxa ayay isku dhex tuuraan iyadoon la taaban ciyaariba ciyaartay ka dambayso macallimiinta kooxaha kale sidaa ayay leeyihiin ayuu yidhi morinho kuwa naga soo horjeeda waa kuwa loo dhigo rigoorayaal guulo iyo dhibcaba lagu helo ayuu ku sii daray tababaro marino isagoo weliba magacaabay macallinka westham ee sam aladis eedahan ka imaanaya morinho ayaa ku soo aadaya xilli uu horyaalka dalka ingiriisku uu galay heerkiisii ugu kululaa oo muddo toddobaada ayaa sannad kasta xilligan oo kale waxay kooxuhu ciyaaraan dhowr kulan kulamada horyaalka oo kooxdiiba ay dheesho soddon iyo siddeed kulan ayaa haatan waxa ay kooxuhu ciyaareen kalabar kulamadaasi oo koox walibaahi waxa ay ciyaartay toban iyo sagaal kulan marka laga reebo liverpool iyo swan city oo maanta kulankoodii sagaal iyo tobnaad iskaga hor imaanaya horyaalka dalka ingiriiska ayaa haatan waxaa hogaaminaysa kooxda chelsea oo afartan iyo shan dhibcood leh manchester city oo ku xigta oo kaalinta labaad ku jirta afartan iyo laba dhibcood ayay leedahay manchester united soddon iyo lix dhibcood southampton iyo arsenal min soddon iyo saddex ayay leeyihiin crystal palace burnley iyo kooxda leicester city ayaa sagxadda fadhiya oo haddii sagaal iyo tobanka kulan ee horyaalka ka dhiman aysan halkaa ka soo kicin dib ugu laaban doonaa ciyaaraha heerka hoose ee serbida ee dalka ingiriiska haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maalinta khamiista ee bisha janaayo ee sanadka labada kun shan iyo tobanku ay bilanayaan ayaa waxaa furmaya suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kubadda cagta ee qaaradda yurub waxaana ay kooxuhu fursad u helayaan inay soo iibsadaan ciyaartooy u sahasha inay heer sare ka gaaraan tartamada ay ku jiraan kooxa ugu jeeniga weyn qaaradda yurub ayaa isku garbiya suuqaasi oo lacag aad u fara badan isku fallisa kooxaha suuqa ku jira ee dalka ingiriiska ayaa waxaa ugu cadcad manchester united oo aad mooddo inay ciyaartooy kastaba gorgorinayso chelsea manchester city liverpool iyo arsenal oo difaaca iyo dhexda baahi weyn u qabta manchester united ayaa lacag gaaraysa shan iyo labaatan milyan oo ganiga ingiriiska waxay ku doonaysaa ciyaaryahanka baallaha midig ee difaaca uga ciyaara kooxda everton ee shemis colman ciyaartooygan ayaa sidoo kale waxaa iyadoona doonaysa kooxda chelsea oo aan baahi badan u qabin booskaas laga sayaabee inay manchester united uun ka hor joogsa is leedahay kooxda arsenal ayaa waxay afar milyan oo gani ku doonaysaa ciyaaryahanka difaaca dhexe kaga dheela kooxda westham ee winston reid booskaasi ayaa mid ay baahi badan u qabto arsenaal iyadoo doonaysa inay hesho ciyaaryahan ay ku beddesho baarmata saakar uu eg inuu gaaray xilligii hoosu dhaca sidoo kale macallinka arsenaal ayaa la hadal hayaa inuu isu diyaarinayo labaatan milyan oo ganiga ingiriiska ah inuu ka soo bixiyo ciyaartooyga kooxda sportis lisbon qadka dhexe uga dheela ee william carvelio oo labiyo labaatan jir ah ahna ciyaartooy banooni jabiye ah oo ah booska arsenaal viyeera dabadi ay buuxin weysay kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa qarka u saaran inay saddex iyo labaatan milyan iyo bar oo ganiga ingiriiska ah ay kula soo wareegto ciyaaryahanka koob iyo labaatan jirka ee kooxda westbermij albion ee saydo barahino ciyaaryahankan ayaa asalka ka soo jeeda waddanka burundi balse waxa uu haystaa dhalashada dalka ingiriiska waxa uuna ka tirsan yahay xulka qaranka ee dalka ingiriiska oo da'doodu ay ka hoosayso koob iyo labaatan sanno jirka barahino waa weerar orod badan oo gooldhalintana ku wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag ciyaaraha waxaynala socotiinayay maxamuud mascade halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay xuseen barre aadan ayaan ka codsanayaa inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid sahra madaxa wakaalada dalka induneisiya u qaabilsan gurmadka iyo baadigoobka ayaa sheegay inay u badan tahay in diyaaradii la waayey ay ku jirto badda gunteeda bambang solistio ayaa saxaafadda u sheegay in diyaaradan oo ahayd nooca loo yaqaano airbus rakaaba taasoo loo malaynayo inay dhacday axadii baadigoobka diyaaradda ayaa maanta haddana dib loo bilaabay iyadoo ay walacsan yihiin dadkii qaraabada la ahaa rakaabkii diyaaradda saarnaa waxaana hawsha baadigoobka ka qayb qaadanaya diyaarado iyo maraakiib ka socda dhowr dal oo caalamka ah oo uu maraykanku ka mid yahay baarlamaanka dalka griega ayaa markii saddexaad ku guuldaraystay in ay madaxweyne soo doortaan waxaan intaasi keenaysaa sidaa sharciga dalkaasi dhigayo in doorasho aan xilligeedii la gaadhin la qabto arrintan ayaa walaac badan ku haysa beesha caalamka gaar ahaan midooda yurub iyo sanduuqa lacagta adduunka oo iyagu dusha kala socda barnaamijka badbaadada dhaqaalaha liita ee griega doorashadan ayaa haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa inay ku soo baxaan xisbiga mayalka adag ee midigta fog ee sayreza xisbigan ayaa laga cabsi qabaa in ay wax ka bedelo ama ay ka baxo heshiisyadii deynta lagu siiyey griega iyo siyaasadda guntigiijiska ah oo ay shacabka dalkaasi aanay jeclaysan mahadsanid xuseen oo haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa fanaanada kaltuun xasan kaltuun bacado iyo heestaasi farahuba sidooda amase noo xubnuhu way kala sarreen ayaanu idaacaddii galabnimo kusoo gabagabeynaynaa waa sahre cidla nuur iyo xuseen barre aadan oo idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan toddobada fiidnimo ayaa inoo balana wakhtiga geeska afrika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.